بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال الناظم رحمه الله وهجرة عدل مسلم وموحد qofka muslimka ah iyo dadka muslimiinta ahi inay colaad isku qaadaan oy kala hijroodaan oy wejiga kala dadbaan wax la ogol yahay maaha haddaan cudurdaar sharcigu uusan meesha oolin ilahi wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo dadka walaalaha marka lama rabo cuqdad iyo colaadu inay kala dhex gasho nabigu calayhi isalaatu wasalaam asagoo dadka wacdinaa howaanina wuxuu yidhi laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wa kunuu cibaada allaahi ikhwaana nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam ha isku caroonnina hana isxasdinina maxaa yeeley xasadka dagaala ka yimaade walaa tadaabaruu dhabarkan ha isku jeedinina inta kale carootaan afka ha isku buurinina maxaa la samaynaa wa kunuu cibaada allaahi ikhwaana wakunuu noqda cibaad allahi yaa cibaad allah addoommadii allow ikhwaanan walaala noqda sidii dad walaalaahu way isku jecelyihin isku jeclaada wejiga isoo qaabilsiiya qalbiga waxaa idinkugu kala jira ha laga saaro qof walba marka muslim waxaa la rabaa qofka kaleo walaalkiisaoo muslimka ah inuusan ka hijroonin salaanta uusan la ag marin hadduu salaamo uusan salaanta inuu ka radiyo aysan ku cuslaanin inuusan ka hijrooninousa gooynin ayaa loo baahan yahay dadkana muslimiinta wax waa kala dhex galayaan laakiin waxaa la rabaa si wanaagsan waxaas in lagu xalliyo waxaas inay kala dhex galayaan dadka muslimiinta ahoo shaydaan isku diraana nabigaa sheegay calayhi isalaatu wasalaam oo nabig wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam ina shayطaana qad aysa an yacbudahu lmusalluuna fi jasiirati اlcarab shaydaanku wuxuu ka quustay dadka ahlu salaadka ahi jasiiradda carbeed inay ku dhex caabudaan laakiin wuxuu yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam fi taxriish ayuu ku filan yahay isku dirid quluubtooda wax laysku geliyo ragga dhexdooda dumarka dhexdooda ragga iyo dumarka dadka muslimiinta koox koox waa layskugu geliyo culummada laysku diro ardada laysku diro ganacsatada laysku diro dumarka laysku diro madaxda laysku diro waxaasuu ka shaqaystaa inta badanna dadku madaxa isku geliyahay waa dadka isku xirfadda ah markaasaa colaaddu waxay marka hore ka bilaabane qalbiga wax la yskugu qaado kadib waa la kala jeesanaa waa la kala hijroonaa kadibna waxaa ku xiga in gacanka hadal la sameeyo gacanta la ysku qaado qofka muslimka marka waxaa la gudboon inuusan qofka walaalkiisa ka hijroon hadduu qofka walaalkiisa qofku ka hijroodo muslimkaahi ou salaanta la ag maro oo wejiga u dadbo ou qalbiga xumaan ugu qaado ou macaamilkiisa xumeeyo xukunka waa maxay qofkaasu uu leeyahay ama dembiga uu ku jiraa intee la egyahay kabaa'irtiyaa lagu daray kabiiruu ku dhaca qofkaas maxaa u daliilaha arrintaan inay arrin culus tahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yaxillu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaati layaalin qof muslina uma bannaana walaalkiis kale oo muslin ah inuu ka hijroodo saddex maalmood wax ka badan haddayba arrintu tahay arrin aan diin calaaqala lahayn ee arrintu ay tahay arrin adduunyada ku saabsan iyo dadkan hadalla isdhaafsadeen iyo cuqdado kala dhex galay arrin ku saabsan hadday tahay saddex maalmood oo naqaska iskaga saaro ku dambaabi maayo hadduu afka tuuro laakiin hadduu maalin afraad ku daro xalaashii uu ka baxay qofkaasi wuxuu noqonaa dembiili nabigu marka wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam yaltaqiyaani fa yucridu haada wa yucridu haada xumaantoodiiyaa laga hadlay labadaas qofood oo kale hijrootay oo muslimiinta ah way kulmaayaana nebigu yuri calayhi isalaatu wasalaam kani gafuurkow dadbaa kana gafuurkow dadbaa labadoodu oo sii kala jeesaayaan isma fiiri karaan nebigu marka wuxu yidhi calayhi isalaatu wasalaam wa khayruhumaa alladii yabda'u bisalaam salaam hadday timaaddo salaanta la kala qaado hijradii waa baaday iyo kala go'i la kala go'aayey labadoodana waxaa khayr badana nebigu yuri calayhi isalaatu wasalaam midka salaanta bilaaba qof walbow marka qofka kaleo walaalkaa ah oo wax idinka dhexeeyaan oo cuqdad idinka dhexaydo oo qalbigaad wax iskugu haydaan oo hijira idinka dhexaydo hijrada qofkaas horteed inaad suulido isku day oo waxaad ku suulinaya salaan la salaamo qofka assalaamu calaykum waraxmatullahi walaal addheh hadduu salaanta kaa radiyo asaga laftirkiisu qayb libaaxa u qaata hadduu salaanta kaa radi waayo adiga dembigii beriyaad ka tahay dembigu isagu ku hara dadkuna waxay u kala hijro badan yihin say u kala dabci xun yihiin qaar ka miduhu inta badan dabcixumaday ka bateen markaasay qof walba iskala diriraayaan xarigga shaydaanka hadday galaanna si ay uga baxsadaan waa adag tahay markaasay afdhublayhayaan ummadda dhan afdhublay ku agmaraay qof walba waa la dirirsan yihiin haddii inta loo soo laabto la yidhaha assalaamu calaykum walaalow raalli ahaa wixiina kala dhex galay aan iska cafino anigu waa ku cafiyey i cafi raalliga aha walaalow hadiyadaan qaado haddii la yidhahdo aankee gacantau filqa markaasuu sii rooraa u sii orda intaas daad samaydo adugu waajibkii waa kaa dhacay laakiin geedkan dabeecad laawaga ah ayaa dembigu ku haray qof walbaba marka adigu dembigayo kugu harin noqona qofka sharafta iyo bilada koobaad qaadata oo khayriyada nabigu sheegay qaadata calayhi salaatu wasalaam wakhayruhuma aladii yabda'u bisalaama nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay maalinta kasta oo qamiisa maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kasta oo isniin ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha loo bandhigo riwaayad kale oo isla saxiixa ku jirta maalin walba oo khamiis ah iyo maalin walba oo isniin ah waxaa la furaha la yidhi albaabada jannada markaasaa nabigu wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam fayakfir allahu caza wajalla fii dalika alyowmi likulli imri'in laa yushriku billahi shay-an maalintaas khamiista ah iyo maalintaas isniinta ah isbuuc walba maalinta khamiista iyo maalinta isniinta ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dembigooda dhaafaa ou dembiga ka tirtiraa qof walba oo ama rag ah ama dumar ah ama cad ama madow ama yar ama weyn oo muwaxid ah oo muslim ah oo aan mushrig ahayn ila mra'an maahane ila mra'an maahane qof mooye kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam qofkaas dembidhaafka laga reebo waa qofke waa qof isagay walaalkiis cuqdadu ka dhexayso colaadu ka dhexaydo qalbiga wax iskugu haya kaas maxaa dhacaya waxaa la leeya wuri nabigu calayhi isalaatu wasalaam kaas malaa'igta ilaahay la hadlaa markaasuu wuxuu leey utrukuu haadayni xataa yastalixa riwaayad kale andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa nabigu ku celcelishay calayhi isalaatu wasalaam saasaa la leeyahy u kaajiya labada kiiskooda iyo malafkooda dib u dhiga dembidhaafka dib uga dhiga dembidhaafka isbuuc walba laba mar ay dadka muminiinta u helayaan labada qofood oo muslimiinta oo cuqdada isku qabta oo kala hijraysan oo caloosha wax iskugu hayaahi dembidhaafkaas ma helaayaan dib u dhigaa leeyahay labadan kiiskood loo dembi dhaafi maayo maaha laakiin waxaa la leeyahay hadar loo dembi dhaafi maayo dembidhaafkooda wuxuu ku xihan yahay heshiiskooda andiruu haadayni xataa yastalixa nabigu yuri calayhi isalaatu wasalaam qof walbow haddii qof kalo walaalkaa cuqdadu ay idiin dhexaydo caloosha aad wax iskugu haydaan aad kala hijraysan tihiin qofkaasu ama qaraaba ha ahaato ama deris ha ahaato ama saaxiibka ha ahaato ama macallin ha ahaato ama culummo ha ahaato ama caama ha ahaatee qof muslin ah haddii colaad iyo cuqdadu ay idiin dhexaydo ood kala hijraysan tihiin waxaad ogaataa dembigaada meesha dadka kale oo muslimiinta maalin walbaoo isniina iyo maalin walba oo khamiisa loo dembi dhaafaayo adiga dembi dhaafidaadu waxay ku xidhan tahay inaad qofkaas la heshiido qof walbo marka bal fiiri waxa walaalka inaad la heshiido kaaga xihan fiiri waa dembi dhaaf ilahi subxaana wa tacaala ayadoo lagu leeyahy ilaah kuu dembi dhaafa ee qofkan walaalkaa la heshii haddaad walaalkaa la heshii weydo yaa kaa doqonsan walaalkaa waxaa laga yaabaa inuu dembi kaa galay ood ogtahay inta doodaynow kaa doodbadshay maalan markaasuu xoogaa kugu jeesjeesay ama waa ku caayay ama waa ku quursaday ama waxyaabo aad ka xanaaqdo walaalkaa kugu sameeyey waxaad is leedaha marka qofkan wixii uu kugu sameeyey isagoon isagu kaaga soo laaban see qofkan waxaad adugu laabanaya ama qofkan saad dembigiisa u dhaafee ood iskaga cafinaad leedahay saas in shaydan kugu sheekeeyo suurtagal ah laakiin dhanka kale feeri cafiska qofkaa iska cafido iyo heshiiska qofka aad heshiidaan maxaa ag yaalla cafis ilaahay iyo heshiis ilaahay subxaana wa tacaala iyo ilaahay dembidhaafkiisa ag yaalla ilahay marka dembidhaafkiisa inaad u jeedi weydaa waa doqonnimo qof walba markaa isdaaweyn dantaadana u yeel danta walaalka keliya ha u yeelin dantaada waxaad u yeeshaa inaad walaalka wax idiin dhexeeyeen aad cafis ka dalbato oo aad la heshiido u yeel aayad qur'aan ayaa aayado qur'aan ah oo waxaa jira dadka muslimiinta hadday ku dhaqmi lahaayeen laba dirirsanba aan la heli lahayn waxa dadka u dhexeeyo in badanoo kamiduna ay bixi lahaayeen qofkuna hadday tijaabido arrintaas guul weyn ayay gaari lahayd maxaa yeelay qofku markay ayada iyo dad badan cuqdadu u dhexaydo oo dad badan la diriirsan tahay oo dad badan ay kala hijraysan yihiin qofkaasu cariiriyo noloshiisu ku jirtaa laakiin maanta qof salaanta kaala bayraya markaysa jirin qof walbana aad saaxiib la tahay qof walbao dadka muslimiinta ka midana aad isku dhoolla caddaydaan oo issalaantaan oo macaamiishiinnu ay fiican tahay qalbigaadu waa uu sharaxan yahay laakiin haddaad og tahay hebel inuu sa- markuu ka hor yimaad ku salaami hebla aysa ku salaami hebel aad dagaashantihiin hebel cuqdad kuu qabo heblay cuqdad kuu qabto adiga laftirkaada naftaadu waa balbele waa gubanay ogaa wax waxaa jira marka haddii aad samaydo daawo kuu noqona waxaas waa maxay waa inaad ku dhaqanto diinta ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala idfac bilatii hiya axsan haddii qof xumaan kugu samayso kaba soo qaad qofkaan xumaan uu kugu sameeyey dadku waa isla wada gar leeyihin adaa xumaan lagugu sameeyey ama qowl ama ficil ah idfac bilatii hiya axsan ilahi yidhi subxaana wa tacaala markaad xumaantaas ka jawaabe wanaag uga jawaab maxaad ku hele faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiima ilahi yidhi subxaana wa tacaala kii adiga iyo asaga idiin dhexeeday cadaawaddu waxaad ma mooddaa saaxiibkaa iyo walaalkaa kuu dhowaad moodda faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim ballanqaadkaas ilahay waa la helaa aduu markii uu ku caayo ammaan markuu salaanta kula agmaro assalaamu calaykum dheh iskaga celceli markuu wax kuu diido waxuu hadiyey oo wanaag sii maxaad ku helay faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiima ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala laakiin arrintaas yaa yeeli kara ilaahay subxaana wa tacala asaa ka warramay arrintan cid walba lama siiyo ilahi wuxuu yidhi wamaa yulaqaahaa ila aladiina sabaruu qadiyaddaas iyo arrintaas wanaagga badan oo ah haddii qofku xumaan kugu sameeyo walaalkaa ah inaad wanaag ugu beddesho wamaa yulaqaahaa la sii maayo lala kulan sii maayo ila aladiina sabaruu mooye dadka dulqaatay mooye oo naftooda ka adag maahan midka jiric ah oo kogaa ma aha midka na- arrintan leh wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim mid nasiib weyn la maahane mid kale arrintaas lalama kulan siiya ilahi yidhi subxaana wa tacaala qof walba marka adugu shaybaar issaar maanta aan shaybaar is wada saarno shaybaarkaas natiijadiisana qof walba oo idaa ka jawaabi karta nin walbo annaga nagamida iyo gabar walbo annaga nagamida bal aan isfiirinno aan isbaarno maxaan isku baaraynaa ayaddaan isku baaraynaa dadka muslimiinta ah oo laga yaabo marka qaar inay nooga faayaan ma awoodnaa gefka beddelkiisa inaan wanaag ku beddelno ma awoodnaa haddaan awoodno waxaan nahay dad ilaahi subxaana wa tacaala uu dulqaad siiyey waxaan kaloo nahay dad ilaahi subxaana wa tacaala uu nasiib fara badan siiyo ilaahay u qadaray inay dad nasiib leeyihiin haddii laakiin aan awoodi weyno waxaad ogaatiin shaybaarku wuxuu soo saaray negative uu soo saaray ogaada sabar ma lihid uu soo saaray sabar laguguma arko nasiibna ma lihid intaasaa shaybaarkaadi soo saar qof walba marka shaybaarkan lacag la-aan waaye qof walba naftaada bal maanta shaybaarka saar bal ku faker ama yaraa ama weynaaw wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim qof walba marka waxaa la rabaa shaydaanka inaad ka cuudubilaysato cuqdad iyo colaadna uusan walaalka kuu gelin hijiro qof muslima laga hijroodana waa xaaraam saddex maalmood wax ka badan haddaan cudurdaar sharciga uusan jirin cudurdaarka sharciga waa maxay waa haddii qofkan uu yahay qof mudan in laga hijroodo oo diintaada aad kala cararayso inuu diintaada kaa fidnay aad ka cabsane waa mubtadic ama waa kaafir kaafir hadduu yahay xaggaba iska dhigo waa mubtadic ama waa faasiq aad is leedahay amuu diintaada kaa qalloociya waa kuu bannaantaha markaas inaad ka cararto ama qofkan waa la ciqaabahoo tacsiira looga dhigaa hijrada maxaa yeele nabigu calayhi isalaatu wasalaam kacb ibnu maalik iyo raggiisii saaxiibadiisa ahaa uu ka hijrooday saxaabadana wuxuu amray inay ka hijroodaan kacb ibnu maalik isaga ka warrama naha nabiyu sala allahu calayh wasalam almuslimiina can kalaamina uu yidhaha kacbaa dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta wuxuu ka reebay uu ka mamnuucay uu u diiday inay annaga nala warramaan cunaqabataa la saara danta laga lahay waa maxay in lagu ciqaabay ahed haddii marka arrintu ay qof saaxibu macsi ah ama saaxibu bidca ah haddii hijrada laga hijroodaahu ay ciqaab u noqonay oo is leeyahay dadkii muslimiinta iyo dadkii wan wanaagsanay waa ay kaa hijroodeene dadku say wejiga kuugu furaan xumaantii aad geysanaysay iska dhaaf haddii qofku is leeyahay hijradu markaas kaas waa sharci haddii laakiin isaga laftirkiisu hijrada laga hijrooda hawsaaka aysan u keenaynin inuu canaan ku qaato haddaadan naftaada uga baqayn meeshaad ka hijroodi lahayd waxaa fiican inaad dacwada ku gudato haddaadan naftaada uga baqayn naftaada uga baqda laakiin inaad ka rarto waa kuu bannaan tahay faasiqana waa saas oo kale haddii ay tacsiir u noqone cunaqabatada iyo go'doominta la go'doomiyey iyo inaad ka aamusto ood afka u buurto hadday inta tacsiir u noqoto owjaadka iskaga dhaafa iyo sigaarka iskaga dhaafa waa kaas waa alxamdu lilah dan sharciyaa laga leeyahay haddii laakiin aysan tacsiiru noqonaynin oo inaad maqan tahay oo isaga ka maqan tahay in kale uusan warba kaa haynin oo ummadda inta qumanuba ay ku yar tahay inta sigaaryo cabka ama jaadka cunta ama waxa jaadka cuna jecelna ay ku badan yihiin meeshaad afka u buuriyood waxaa fiican qofka inaad dacwada ku gudato ood masaajidka soo gelido oo aad siido galaas biyaho oo uga luqluqdo jaadka uga luqluqdo kadibna aad masaajidka soo gelido ood qamiis iyo macawiis siiso saasaa ka fiican hijrada dad badan laakiin oo culummada u badan iyo dalabatulcilmigu arrin aan li laayahayn oon arrin diineed ahayn ay qofkula dirirayaan qofkiiyay ka go-ayaan cuqdad u qaadayaan ka hijroonayaan kadibna masalay u baarbaarayaan markaasay diinta salka u galaayaan markaasay leeyihin hijrada qofkaanoo kale laga hijroodo sharcigaa qaba ilahay dartiisaan ugu hijroodowle ilahay dartiisaan ugu hijroodowle waana beentiisa ilahay dartiisa uguma hijroon maalinay masale ku doodeen markaasuu ka doodbadshay tartanay ku jireen kitaabuu masaajid ka akhraayey kana kitaabuu masaajid ka bilaabay waa laga aado kana inta laga durarsaa kaas la aaday waa uu xanaaqay markaasuu yihi jaahil murakaba weeye mubtadic khabiia weeye uu ka dabariday maxaad ka aadaysaan maxaad ka aadaysaan ama wuu xasday cilmigiisa iyo khayrkiisa iyo wanaaggiisa u arkay iyo fadliga ilahay siiye subxaana wa tacaala markaasuu xasda asagoo xasda oo walaalkiisa ilahay dartiisa aan kula diriirsanayn oo hadhowda wuxuu leeyahay arrintu waa diin alamru diin uu leeyahay markaasuu aayadaha qur-aanka iyo axaadiista dadka xun in laga fogaado iyo ahlubidaca in laga fogaado iyo khubatada in laga fogaado daldala waxaana laga yaabaa inuu xukun saaro uu yihahdo mubtadic weeye cabaar waa ka waweecana isaga naftiisaa dagaashan war ninkaad ka hijrootay mubtadic miyaa aad dhehe cabaaru madaxa kilkila mubtadic keliya lagama hijroodo ninku waa khabiif ninku waa mujrim ninku waa dulli ninku wuxuu mudan yahay in laga hijroodo gabadhu waxay mudan tahay in laga hijroodo cabaarow oo xeebtaas ku dabaalana kadibna badweynta u dhacaa wuxuu leeyahay mubtadic weeye ama waa xisbi ilaahay dartiis maa tashafiyan linafsihi weeye naftiisa wuxuu rabaa keliya inuu ku caafiyo dhallinyarada waa ka dhacdaa culimmadana waa ka dhacdaa arrin fiicanna maa arrintaasu ilaahay laga cabsado dagaalka caamada iyo dagaalka culummada yaa dhib badan is leedihiin dagaalka caamada inta badan waa laga heshiiya waad aragteen caamada waa la heshiisiiyaa laakiin culummo dirirta in la heshiisiyaa waa adagta waxay ku dirirayaan ma ha noqdeen wax naftooda ku saabsane laba ardayoo dirirtay waa aragtay mid walba masalow la soo boodaa mid walba ayadou la soo boodaa mid walba xadiidu la soo boodaa ilaa caamadu ay mahmaaheen markii dambe dheheen culimo collowday meesha lagu kala saaraa waa cadaabta ilaahaydha kala saarkooda waa cadaab ilaahay wax kaloo lagu kala saari kara lama ark in cadaabta qaar lagu guba waayo maxaa yeelay waa mid walbaahu waxaa ceebla ah walaalkaa raalli ahaaw waxaa ceebla ah tawaaduca ceeblaah waa rag culimmada in ka mida waaya wa ilaa culamada asalkooda u wanaagsan waay dalabatulcilmiga cilmiga sharciga dalbaana asalkooda waa wanaagsan yihiin laakiin mararka qaaraa shaydaanku ka faa'idaystaa ilahay marka aan ka cabsanno hijradu dadka muslimiinta ay kala hijroodaan waa xaaraam asalkeedu waa saas haddaad cududaar sharciga aada lahayn oo qofkan munxarifnimo uu munxarif yahay darteed aadan naftaada uga baqaynin inuu ku inxaraafiyo ama aan arrintan tacsiir looga dhigaynin hadday tacsiir u noqonayso ayadoo marka cudurdaaradaas aysan jirin inaad walaalka inta uun biyo hoostii iska aragtaan aad walaalka iska necbaato ood wejiga u dadabto ama walaasha aad wejiga u dadabto kadibna aad umuur diineed salka u gelidahay wax meel qabanaya maaha wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabillahi altawfiiq